بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إن شاء الله تعالى وحن كورمي دونا قصدي هدهد كي نبي سليمان عليه السلام أن نبي سليمان عليه السلام سيدا أن لسعنه waxa uu allah subxaana wa tacaala uu ku manaystay hanti iyo maal iyo awood aanu siinin ummadii isaga ka horeysay iyo ciddii ka dambeysayba marka allah subxaana wa tacaala wuxuu sakhiray waxyaalo fara badan oo ay ka mid ahaayeen dabaysha ay ka mid ahaayeen jinka iyo shayaadiinta iyo cafaariidda ay ka mid ahaayeen in uu yaqaanay mantiqa ama hadalka sida inuu fahmi karayay hadalka xayawaanaadka ama shimbir ha noqoto ama quraanjo ha noqoto wixii lamidka ah subxaan allah marka walaalayaal nebi sulaymaan calayhi salaam waxa uu lahaa ciidamo ka kooban jinni insi iyo shimbiro shimbiraha waxaa ka mid ahaa hudhud magaciisa loogu yeedho ama la odhan jiray yacfur ama yacbuur hudhudkan waxa uu ka mid ahaa ciidamada nebi sulaymaan calayhi salaam nebi sulaymaanna wuxuu u adeegsan jiray marka uu safrayo ayuu hudhudka iyo shimbiruhu ay u sahamin jireen meesha ay biyuhu yaallaan maadaama uu allah subxaana wa tacaala uu siiyey hibada ah in uu eegi karo ama uu sahamin karo meel ay biyo yaallaan hudhudkan waa baxay wuxuu ka safray saldhiggii uu lahaa nebi sulaymaan calayhi salaam uu ku yaalay dhulka barakaysan ee falastiin waa ka safray halkan ayuu ka safray waxa uu tegay dhulka yeman boqortooyada saba ayuu tegay dabadeedna nebi sulaymaan calayhi salaam waxa uu isu keenay oo soo ururiyay ciidamadiisii oo ka koobnaa jinni insi iyo shimbiro kadibna waxa uu waayay hudhudkii nebi sulaymaan calayhi salaam waa cadhooday waxaanu ku dhaartay in uu gowrici doono ama uu cadibi doono hudhudkan haddii aanu u keenin war cad oo sax ah oo sugan oo uu meesha uu ku maqnaa ee uu dib ugu dhacay hudhudkii waa baxay waxa uu tegay qasri boqortooyada saba boqortooyada waxaa maamuli jirtay gabadh la dhaho balqiis ayaa madax ka ahayd gabadhanna waxay ka dhexashay boqortooyada aabaheed ayaa boqor ka ahaa dhulkaas dabadeedna subxaan allah waxaa lasoo wari lasoo wariya in gabadhan aabaheed uu guursaday gabadh kale oo jin ah dabadeedna gabadha jinka ah ayaa dhashay boqortooyadan ama boqoradan balqiis la dhaho marka subxaan allah axaadiis baa kusoo arortay lakiin axaadiistaas waa axaadiis daciif ah oo sanadkiisa iyo matnigooduba ay yihiin kuwa daciif calaa kulli xaal waa la sheegaa gabadhan waxay lahayd boqortooyadaas ay maamuli jirtay awood bay lahayd ciidamay lahayd col u gargaara ayay lahayd waxay lahayd carshi weyn oo ay fadhiisato carshi waxa weeye kursi waktiga boqorku waxa uu inta badan leeyahay kursi ka duwan kursiyada kale oo lagu dhadhajiyey ama lagu dhoobay dahab macdanta dahabka ah ama lu-lua ah ama macdanada kale waktigaa jiray marka boqorku halkaas ayuu fadhiistaa taaj weyn oo isaguna caan ahaana boqortooyooyinku way xidhan jireen subxaan allah marka gabadhani gabadha awooddaa leh ayay ahayd shimbirkii hudhudka halkii ayuu istaagay warkii ayuu ka dhuuxay wuu fahmay kadibna waxau ku noqday nebi sulaymaan calayhi salaam nebi sulaymaan waa qabtay waa wareystay waxa ku yihi xagaatuu maqnayd hudhudkii waxa uu yidhi subxaan allah isagoo hadlaya waxa aan ka baxay dhulka kan oo waxaan tegay boqortooyada saba waxaanan helay gabadh xukumaysa inii wajadtu imra'atan tamlikuhum wa uutiyat min kulli shay walaha carshun casiim waxaan helay gabadh xukumaysa u fiirso kelmadda uu adeegsaday wuxuu yihi wajadtu ma uusan odhan waan arkay ma uusan odhanin waan maqlay ma uusan odhanin waa lay sheegay wuxuu yihi wajadtu waan helay macnaha waan helay waxa weeye waan arkay oo waan maqlay oo waan la noolaaday subxaan allah gabadh xukumaysa boqortooyada wa uutiyat min kulli shay wax kastana wax ka haysata wax kasta baa la siiyey subxaan allah walaha carshun cadiim sidoo kalena carshi aada u weynna leh gabadhaas ayaan arkay mushkilad maaha hadduu arkay gabadh meel boqortooyo ka ah laakiin waxa uu hudhudku ka yaabay ee uu arkay ayuu iminka u sheegaya nebi sulaymaan calayhi salaam waxa uu yidhi wajadtuhaa wa qawmaha yasjuduuna lishamsi min duuni illah wazayana lahum ashaytaanu acmaalahum fasadahum can isabiili fahum laa yahtaduun waxa uu yidhi waxaan helay boqortooyadan oo iyada iyo qowmkeedu ay caabudayaan qoraxda cadceedda ay u sujuudayaan oo cadceedda ay caabudayeen ilaahay hayrkii subxaan allah arrintaana uu u qurxiyey shaydaanku uu u qurxiyey hudhudkii isagoo hadalkiisii wata ayuu wuxu uhi anlaa yasjuduu lilah aladii yukhriju alkhaba fi samaawaati waalardi wayaclamu maa tukfuuna wamaa tuclinuun maxay allah ugu sujuudi waayeen intay cadceed ama qorax ay u sujuudayaan waa wax lala yaabo subxaan allah marka hudhudkan u fiirso waa daaci waxa uu ka diirnaxay dadka kan ilaahay hayrkii caabuday subxaan allah warkii ayuu u sheegay nebi sulaymaan calayhi salaam nebi sulaymaan warkii waxa ku yidhi sananduru asadaqta am kunta min alkadibiin waan eegi doonaa inaad run noo sheegtay iyo aad been noo sheegtay qaad dhambaalkan kitaabkanba ayuu qoray nebi sulaymaan kitaab ayuu qoray kitaabkii waxa uu ku qoray inahu min sulaymaan wa inahu bismi illaahi araxmaan araxiim ayuu ku qoray kadibna qaad ayuu ku yidhi ku tuur qasrigii markaad qasriga ku tuurtid soo eeg waxay sameeyaan waa baxay hududkii waa qaaday warqadii iyo dhambaalkii kadibna wuxuu ku tuuray meeshii ay deganeyd gabadha boqoradda ah gabadhii way heshay waxay tidhi inii ulqiya ilaya kitaabun kariim kitaab kariim ah ayaa laygu soo tuuray kitaab sharaf leh warqad sharaf leh ayaa laga keenay way akhriday inahu min sulaymaana wainahu bismi illaahi araxmaan araxiim waxaa ku qoran waxa ay ka timi warqada tani nebi sulaymaan calayhi salaam waxaana lagu bilaabay magaca allah eebbaha naxariista guud leh iyo naxariista gaarka ahba leh nebi sulaymaan calayhi salaam waxa warqadii uu kusii qoray anlaa taclu calaya waatuunii muslimiin ha iska kay weynweyninina ama ha iskibrinina ee kaalaya idinka oo muslimiin ah khalaas nebi sulaymaan calayhi salaam awood buu ilaahay siiyey wuu awoodi karayay inuu ku duulo laakiin waxa ku yidhi ha iskibrinina idinka oo muslimiin ah kaalaya gabadhii markiiba warqadii way qaaday waxay la shirtay golaheedii ama golihii wasiirada oo kale camal way la fadhiisatay markaa way la hadashay subxaan allah waxay ku yidhaahdeen annagu waxaan nahay dad awood leh ciidan wax iska dhicin karaya ayaan nahay awood baan leenahay haddii aad doonaysid dagaal ama inaan la dirirno sulaymaan waan la diriri karnaa laakiin adiga ayaa go-aanka iska leh ayadiibay kusoo celishay gabadha tani gabadh aada maskax badan bay ahayd oo caqli badan waxay tihi boqoradu haddii ay galaan degmo degmadaas haddii la galo oo laga awood roonaado afsaduuha way fasahaadiyeen wajacaluu acizata ahliha adilla waxayna ka yeelaan dadka ciziga iyo sharafta ku lahaa degmada kuwa dulaysan oo ihaanaysan allah subxaana wa tacaala isagoo uga marakacaya arrinta ay gabadhaasi tidhi ayuu waxau yidhi wakadalika yafcaluun sidaasay sameeyaano waa run marka laba boqor haddii islaayaan cidda uga horeysa haddii labadaas ay wada diriraan marka la jebiyo koox cidda la jebiyey madaxdooda ayaa ah dadka loogu hor duleeyo ee loogu hor ihaaneeyo ee hantidooda iyo xoolahoodaba la qaato subxaan allah marka gabadhan waxay tidhi nebi sulaymaan calayhi salaam waxaan u diraynaa hadiyad hadiyadda haddii uu qaato oo uu hantidoon yahay wuu inaga joogayaa haddii kalena waan eegaynaa shimbirkii waa duulay markiiba waxau tegay nebi sulaymaan calayhi salaam wuu uga waramay wixii uu arkay oo dhan nebi sulaymaan calayhi salaam ciidankiisiibuu diyaarsaday waa jinkii iyo insigii iyo shimbirihii oo dhan way diyaargaroobeen xaggana waxaa kasoo baxay dadkii loo soo dhiibay hadiyadii nebi sulaymaan calayhi salaam markay u yimaadeen ayuu nebi sulaymaan waxaa ku yidhi ma hadiyad ayaad isiinaysaan qaala atumiduunanii bimaal famaa aataniya allahu khayru mima aataakum ma waxaad isiinaysaan oo igu laaluushaysaan xoolo waxa uu allah isiiyey ayaa iiga khayr badan ee idinka ayaa hadyadihiina ku farxaya ee qaada oo u celiya gabadhatan oo waxaad ku tidhaahdaan haddii aydan imanin idinkoo muslimiin ah waxaan idinka horkeenaynaa ciidamo aydan iska dhicin karaynin waanan idinka saaraynaa degmadiina iyo qaryada aada degantihidiin idinkoo dulaysan oo ihaanaysan gabadhii ayay u tageen waa looga warramay gabadhii boqoradda ahayd gabadhii waxay fahantay in aan dagaal aanu xalku ahayn way isdhiibto waxay go-aansantay in ay muslimto oo ay isdhiibto subxaan allah kadibna way diyaargarowday oo alaabteedii iyo wixii isku qurxinaysay ayay qaadatay wayna soo baxday nebi suleymaan calayhi salaam waxaa loo sheegay inay gabadhii soo baxayso gabadhan waxaa la dhahaa balqiis markaa balqiis inay soo baxayso ayaa loo sheegay nebi suleymaan calayhi salaam waa diyaargaroobay waxaanu ku yidhi ciidankiisii yaa ii keenaya carshigeedii carshigii uu sheegaya hudhudka u lahaa carshi aada u weyn bay leedahay ayuu waxa uu ku yidhi yaa ii keenaya carshigeeda inta aanan halkan ka kicin cifriit oo jinka ka mid ahaa cifriit waa waa cafaariidda waa qabiilo ka mida subxaana allah jimanka markaa cifriid ka mida jinkii u adeegiyey nebi suleymaan calayhi salaam ayaa waxauu yidhi ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik aniga ayaa kuu keenaya inta aanad ka kicin meesha aad fadhiisato golaha uu fadhiisto nebi suleymaan ee uu dadka ku kala xukumi jiray ama jin ha noqdo ama insi ha noqdo ciddii isqabsata ee uu ku kala xukumi jiray ee uu gelinka hore soo fadhiisto gelinka dambena uu ka rawaxo intaa inta aad fadhidid wakhtigaas ayaan kugu keenayaa carshigeedii ayuu yidhi welibana anigu waxaan ahay nin xoog weyn oo aaminna ah oo aan soo dhacaynin ama aan xadaynin alaabta aan soo qaato nebi suleymaan calayhi salaam wuu gaabsaday wakhtigan wuxuu doonayay waqti ka intan ka yar in lagu soo qaado kii cilmiga lahaa ayaa waxau yidhi qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab kii cilmiga lahaa ayaa waxa uu yidhi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk aniga ayaa kuu keenaya inta aanay labadaada indhood macnaha labadaada ilbiriqsi wax ka yar hal second wax ka yar ayaan kugu keenaya subxaan allah waxaa la isweydiiyey culimmadu waxaa la yidhi kan cilmiga le waayo kan cilmiga le horta waxaa kitaabka ku cad qur-aanka inuu yahay qof insiya maaha jin subxaan allah marka waxaa loo badan yahay oo culimmada badankooda ay dhahdaan waa nebi sulaymaan laftigiisa wey qaala aladii cindahu cilmu min alki waa nebi sulaymaan laftigiisa sababtoo ah nebi sulaymaan calayhi salaam waxa weeye dee waa nebigii xilligaas ugu ugu aqoonta badnaa cid ka aqoon badani maysan jirin marka way dhici kartaa inuu nebi sulaymaan yahay waxaana dhici kartaa inuu qof kale uu yahay calaa kulli xaal markii nebi sulaymaan calayhi salaam uu uu hubsaday in arrintaas la hor keena carshigii ayuu allah subxaana wa tacaala u mahad celiyey waana sujuuday gabadhii way timi boqoradii iyadiyo xawaashideedii la socotay waxaa la weydiiyey carshigeedii inta la bedelay oo si kale laga dhigay macnaha quraarad ama macdano kale la geliyey ayaa lagu yidhi haakadaa carshuki kaasi ma carshigaagiiba macnaa kursigii aad ku fadhiisan jirtay kaa miyuu yahay gabadha tan gabadh caqli badan bay ahayd waxay kala saari weyday inuu kursigani uu yahay keedii iyo mid uu eeg inuu yahay markaas waxay tidhi kelmad aada diblomaasi u ah waxay tidhi kaannahu huwa isagii ayaa la moodaa subxaan allah isagii ayaa la moodaa calaa kulli xaal waa baxday gabadhii nebi sulaymaan calayhi salaam waxa uu ku yidhi daartan soo gal daartana hoosteeda waxa marayay webi ama biyo ayaa marayay marka ay biyihii aragtay ayay lugaheedii saa u fayday iyadoo isle webiga ka tallow nebi sulaymaan alayhi wacalayhi salaam waxa uu ku yidhi daartatan maaha biyahani ma aha webi meesha maraya ee waxaa ka sarreeya sarxu mumaradu min qawaariir macnaha daartu waxa ay ka dhex dhisan tahay meel qaruurad ama ka samaysan tahay subxaan allah marka qaruuraddaas marka aad dul maraysid waxaad moodaysaa in biyihii aada dhex maraysid laakiin biyaha qaruuraddaasa ka sarreysa markaa biyuhu kuma soo gaadhayeen markay aragtay gabadha tan nicmadatan nebi sulaymaan calayhi salaam ayay go-aansatay in ay islaamto waxayna tidhi inii aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabi lcaalamiin waxaan la islaamay nebi sulaymaan calayhi salaam waxayna aamintay nebi sulaymaan calayhi salaam iyo rabbigii sulaymaan boqoradaas iyo qoomkaasi in ay islaamaan waxaa sababay hudhudkaas yar ayaa sababay ee hamiga qaaday ah in uu in uu nebi sulaymaan calayhi salaam uga waramo in xilligiisii oo ugu awood badnaayo dowladdii ugu awoodda badnayd ahayd super power uu yahay in ay dad caabudaan ilaahay hayrkii cadceed ama sanam ama wixii la midkaa subxaan allah inta waxaan kusoo gebagabayn doonaa insha allahu tacaala qisadii hudhudkaas oo runtii ku cibro qaadasho badan mudan insha allahu tacaala inta aynu mid kan lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wabilahi towfiiq